wasiirka warfaafinta xukuumadda asmara ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa ku sheegay in qaar ka mid ah urur siyaasadeedka ka jira etoobiya ay wadaan qorshayaal iyo falal horsiidhi kara in dib ay usoo cusboonaato colaadii horey u dhex martay labada xukuumadood waxa uu intaas hadalkiisa kusii daray in etoobiya ay u diyaargarowday dagaal ka dhan ah eliteria wasiirka ayaa xusayay in etoobiya ay doonayso inay qabsato dekada casab iyadoo rabitaankaas uu ku tilmaamay rey aanan hergeli doonin waxay rabaan inay qabsadaan dhul aysan lahayn waana xadgudub ayuu yiri wasiirka warfaafinta eliteria dowladda etoobiya weli kamaysan hadlin hadalkii ugu dambeeyey ee kasoo baxay asmara etoobiya iyo eliteria ayaa qarka u saaran inay dagaalamaan iyadoo labada dhinacna ay hubeynayaan kooxo kasoo horjeeda labada dowladood